arday barata xifdinta qur-aanka kariimkiiyo lanqoobadi munaasabad kooban oo yoha ka bandhigayan xifdinta oo yoha ku qayb galeen mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda awqaafti oo arrimo diinta koonfur galbeed soomaaliya waalidiin iyo macalimiin ardada xifdinta qur-aanka kariimka ku baratay madarasada alwaalideyn ee baydhabo ayaa halfadha waybayo ka akhriyana boqoltumiyo afarta qur-aanka kariimka taasaytii oo muujahaas dadaalkiyo suubyan macalimiinta madarasada alwaalideyn fadhiga laka gabagabeeyay qur-aanka kariimka ee ardada akhriyaasi iyo waybaa hadallo kooban ku jeediyey waalidiin culamo iyo weliba macalimiin wayniyo ka bogaadiyana waalidiinta kale iniyo owlaadiyo kala dadaalan barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafti ee arrimo diinta koonfur galbeed soomaaliya mubaarak cabdisalaan xaaji ya ka ammaanay ardada dadaalkiiyo suubyan oo halka fadhiyo ka akhriyaayeen boqoltumiyo afarta qur-aanka kariimka weliba iyo oo kor ku akhriyaayaan runtii noloma tiitay waa maalintii inka farax badanayti intii ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkun korya ishaane waa maalin gabdhe xifdisnin kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo caddadiyo eedhan badanta ku dhuhunsudaayaan gabdha hal maalin oo gabar kasta akhriyaasa boqol-iyo-tomiyo-afarta qur'aanka kariimka iyo marna ina sadaana hal aayadna inha kadaana qur'aankaas lakudhugun sudow waa maalintii nololay inka farax badanayti saas oo kala kuri edanda yar kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdisan hal maalin gudaantiye lakudhugun sudow iyoo ka akhriyaayaan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala qaab eedan degan nolol eedan hasilan nolola titay mahi marna makaanka barakaysan munaasabadan qayimka ee munaasabad limid ah way rajayay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajayay unoosha un kulmun ilaahay subxaanahu wa tacaala jaazintaana ka dhika jannaati alfirdows alaclaa